ururka samafalka gobolka geda oo ka midaysanyiin dhallinyaraha kujeeda gobolka geda yaweyba degmada doolow soomaaliya iyo deeq raashinge aan ka iibiyana afartan iyo shan qoys oo danyare taas oo lunkutirgali iyo ka afran dadka bilabarkaysan ee ramadaan maadaama yo ka adkayti helowka raashinka waybana yatangata to-eed muhiimanka e iyoyo ciyaal-shabaab ankureen gudoomiyaha ururka samafalka gobolka geda yaweyba ku hadlay sada markaasan ka dhalatay deeqda raashinka iyo deersiya bulshadun danyartaaytee daruufo sharduwanka haysata degmada dolow ee gobolka geda halkaan joogno waa gedo degmada dolow tiimka hortiinana joogana waxaa weyaan waa gedo jarity organisation ama ururka samafalka ee gedo gedo jarity organisation waxaa la aasaasay shan iyo labaatanka bishii saddexaad labada kun saddex iyo labaatankii soonkan ama afurintani waa afurintii saddexaad oo uu qabanayo guddigu sanadkii koobaad waxaana furinay labaatan qoys wejigii koowaad waxaana furinay toban qoys taariikhdu markay ahayd kowda bishii afraad labada kun saddex iyo labaatanka wejigii labaad waxaana furinay toban qoys taariikhdu markay ahayd afar iyo tobanka bishii afraad labada kun saddex iyo labaatanka sanadkii labaad waxaana furinay lixdan iyo afar qoys wejigii koowaad waxaana furinay soddon iyo lix qoys taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo afar iyo labaatanka wejiga labaad waxaana furnay labaatan iyo sideed qoys taariikhdu markay ahayd kowda bisha afraad labada kun iyo afar labaatanka raashinka labadaa sanaba aan bixinaynay waxay ahaayeen bur bariis sonkor saliid caano iyo timir sanadkani ama afurkani saddexaad maanta waxaan u taagannahay inaan afurinno afartan qoys wejiga koowaad raashinka sanadkan aan bixinayno wuxuu ka duwan yahay raashimihii hore aan u bixin jirnay waxaana la bixin doonaa raashin ka kooban bur bariis baasto saliid sonkor caano iyo timir lacagta guud ee nugu baxday waxaa weeyaan waa kun shan boqol iyo lixdan doolar ayaa nugu baxday si guud ahaan insha allahu tacaala waxaan ilaahi subxana watacala ka baryaynaa in uu ramadaanka naga aqbalo dadka muslimiinta ahna waxaan baraarujinaynaa inay isku naxariistaan siduu nabigeena sal alla alay slam buu tilmaamay malinkugu naxariisanaya oo lidinkugu dhimrinaya ilaa dadka ducafada wixi aad u bixisaan ood siisaan maahane sidoo kale nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa sadaqadu inay dadka dhexdooda ay isjeclaysiiso dadka muslimiinta ee walaalahaana dhexdooda ay kalgacal iyo jacayl iyo maxaba ay dhexgeliso marka insha allahu tacala waxaan isku dardaarminaynaa dhammaan reer gedo iyo dhammaan soomaaliya iyo dhammaan cid kasta oo maqalkana wuu soo gaaro in arrinkan khayriga ah ee sanad walbo aan afurinno qoysaska tabaalaysan ee u baahan in la afuriyo inay nagala soo qayb galaan garabkanagana ay soo istaagaan dadka walaalahaana ay nagala farxiyaan dhinaca kale ahaana kumid ee dadkii ku faa'iidaysaday deeqda raashinka iyo ayba ku hadaleyna sida muhiimanka ee ta deeqda raashinka ee la hadeersi yoonaan ma hadnageen dhammaan walaalo hadeersiya ilaahay baa mahadle iskale oo naga dhigay dad muslima nana soo gaarsiiyey bishii ramadaan oo khayrka badneed waxaa kaloo mahadle ilaahay baa mahadle ummaddii maanta intaan lucafadaan waxba haysanin isugu keentay inay afuriyaan oo ilaahay wuxuu siiyey wax ka siiyaan yaan u ducaynaynaa ilaahay meeshay ka soo bixiyeen wax barakale allah u geliyo ilaahay saan ka barin ramadaankan ajirkiisa allaha siiyo laylatulqadarka allaha siiyo rasuulka sal wuxuu yidhi sal alla alay wasalam wax sadaqaystuu yidhi timir jabkeedba allah ka dhigaa marka inti intaan sadaqaysatay naarta allah ugu badbaadiyey ilaahsaan ka baryayna annagana kuwii ku cibaadaysto oo caafimaad ku helo oo ducadooda allah dadka u aqbalin ilaah naga dhigo bisha khayrkeeda ilaahayna siiyo dad muslima toosanoo isku dubanna ilaahayna siiyo dhallinyartaas yaryaroo maaragtay laanta doolow ka tirsan oo samafalka ah oo noo istaagtay oo ummadda dhex martay oo hadashay oo dadkan dhibaataysan inta soo saartay dhibkoodii u soo bandhigtay ummaddii wax haysatay oo ajrig ayagana ajri xasanaad allah ka siiyo ilaahay saan ka bareynaya hay-addan hay-ad weyn oo maaragtay samafal oo adduunka la tartanta allah ka dhigo